ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afar iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah tobannaan qof oo maanta ku shahiiday duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka reer khaza iyadoo ay dhaceen howlgallo dhulka ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda ciidamo ka tirsan maamulka al sacuud oo ku dhaawacmay shil ka dhacay waddanka yemen nusratul islaam walmuslimiin oo weerar khasaare dhaliyay ka fulisay dalka burkina faso dowladda ruushka ah oo digniin culus u dirtay dowladaha reer galbeedka iiraan oo safiir cusub u magacowday dalka yemen kaasoo waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyey xuutiyiinta sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ganacsiga u dhexeeya shiinaha iyo afrika oo aad u kordhay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha yuhuudda ah ee ka dhanka muslimiinta reer khaza ayaa weli halkooda ka sii soconaya iyadoo ay dhaceen howlgalla dhulka ah oo khasaare lagu gaarsiiyey ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan badar أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم
الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفني.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم العنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة
طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqiimaha yahuudda ee ka wada marinka khaza waxaan maanta oo arbaca ah danka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol labaatan toddobaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqiimo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalo lagu jabiyey askarta sahayuuniyadda duqeen aad u xoogan ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday siddeed ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyntan ayaana waxay si gaar ah u beegsatay laba guri oo ay degan yihiin dad shacab ah kuna yaala bariga magaalada shan ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza waxaana sidoo kale jira dad ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda beegsadeen guryo kale oo ku yaala deegaanka alfijaar ee magaalada khanyunis waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ku garaaceen xerada annuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhado iyo dhaawaci iskugu jira duqeymo xidhiir oo ay ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay ka geysteen marinka khaza waxa ay sababeen istishaadka in ka badan labaatan iyo toddoba ruux iyo dhaawac tira intaasi ka badan guri ku yaala magaalada khanyunis duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday lix ruux halkii ay ku dhaawacmeen toddoba ruux oo kale gurigan ayaana wuxuu ku yaalay sida ay wararkan ugu soo gaarayaan galbeedka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza sidoo kale duqeymo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerooyinka ashaadi iyo anuseyraad ayaa waxay sababeen dhaawac dad aad u fara badan oo shacab ah carruur yarjarna ay ka mid yihiin duqeyn aad u xooganay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen xaafadda azaytuun ee dhacbariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halkii ay ku dhaawacmeen tiro kaloo aad u badan magaalada diidhilbalax duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen yana waxaa ku shahiiday halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeen bahalnimaha ku beegsadeen magaalada khanyunis halkaasoo ay ku shahiideen dad fara badan kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen ciidamada maamulka yuhuudda ee xasuuqa bahalnimada ka wada jihooyinka kala duwan ee marinka ayaa sidoo kale amar ku siiyey in dadka falastiiniyiinta ay ka baxaan barxadda isbitaalka caafimaadka ee shuhadaawul akhsa ay dadka ku soo barakaceen kaasoo ku yaala magaalada diirilbalax ee bartamaha marinka khaza dhacda amar ka soo baxay maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa kor u qaaday cabsida kumanaan kun oo qof oo falastiiniyiin ah oo uu isbitaalka deegaan u yahay sidoo kale waxaa cabsida ugu daran xilligani soo wajahay bukaanada isbitaalka jifa inta badan shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka ayaa doorbida inay sii joogaan oo ay u adkaysadaan dhaawacyada barakacyaasha falastiiniyiinta ah sawiro gudaha isbitaalka laga soo qaaday ayaana muujinaya sida uu u haawanaya isbitaalka waxaana xusid muda in isbitaalka shuhadaawu laksa uu yahay midka keliya ee ku yaala bartamaha marinka khaza mana jir isbitaalka low had u adeegaya in ka badan hal milyan oo qof kuwaasoo intooda badan ku barakacay sidoo kalena ay ku dhaawacmeen duqiimaha sahayuuniyadda wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza war ay soo saartay saacado kor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan laba dhacdo xasuuq wuxuushlimaah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay xasuuqan ayaana waxaa ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo kow ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqol toban iyo saddex ruux oo kale waxaana inta badan xasuuqani martigelinayey deegaanada ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay ayaana waxay maraysaa in ka badan afartan kun afar boqol toddobaatan iyo lix ruux halkii ay dhaawacudana marayaan sagaashan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo toddoba ruux oo kale geesta kale weeraro aad u xooganayay ciidamada gumaystaha yuhuudda ka geysteen deegaano badan oo dhacadaanta galbeed waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo shuhaado iyo dhaawacis kugu jira oo soo gaaray dadka rayidka ah iyadoo sidoo kale gudaha deegaanada daanta galbeed ay ka dhaceen weeraro xoogan oo lagu beegsaday cadowga yuhuudda waxaana halkaasi ku gaaray sahayuuniyadda jab aad u xoogan gawaari fara badan ayaana halkaasi looga gubay go-doon adag ayay ciidamada yuhuudda ku soo rogeen magaalooyinka kala ahjiniin dhuubaas iyo sidoo kale dulkaram waxayna dadka ka manaceen ciidanka sahayuuniyadda in la galo magaalooyinkaasi misena laga soo baxo dhibaatooyin kala duwan ayayna u geysteen dadka ku dhaqan magaalooyinka ay goodoonka saareen dad badan oo ay ka mid yihiin dhallinyarada magaaladaas ayayna sidoo kale xabsiyadooda dulmiga badan u tixaabeen duqeymo aad u xoogan oo xagga cirka ayay sidoo kale ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada alfaarica ee ku taala magaalada duubaas ee daanta galbeed waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay warar ku sheegayaan dad badan oo falastiiniyiin ah halkii ay ku dhaawaceen kuwo kaloo aad u fara badan duqeynta kadib ciidamada yuhuudda ayaa halkaasi ka fuliyey howlgal inzaal ah iyagoo wata diyaarado helikobtar ah ayayna xerada ku soo degeen waxayna gobadfadlo kala duwan kula kaceen dadkii ku dhaqnaa xerada alfaarica ah bartamaha xerada ayaa waxaa ciidanka yuhuudda iyo dhallinyaro hubaysan ku dhex maray iskuhorimaad khasaare kala duwan geystay waxaana sidoo kale ciidanka yuhuudda iyo dhallinyarada ay ku wada dagaalameen magaalada jiniin waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo badan sida laga soo xiganaya ilawareedyo dhaqaatiir ah ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale duqeyn xoogan la dhaceen gaari ay dad shacaba saarnaayeen oo ku socdaalayey inta u dhexaysa tuulooyin kasiirah iyo musallah ee ku yaalla koonfurta magaalada jiniin ee daanta galbeed waxaana halkaas ku shahiiday sida la soo warinayo saddex ruux oo dad shacab ah halkii ay jiraan kuwo kaloo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta waxay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay magaalooyinka duubaas iyo jiniin ay ku dileen dad gaaraya sagaal ruux halkii ay ku dhaawaceen siddeed ruux oo kale waxay sidoo kale sheegtay hay-adda in shan ruux ay ku dhaawacmeen weerar ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada jiniin ee isla daanta galbeed waxayna intaa raacisay hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta in duqeynta ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada alfaarica ay ku dileen afar ruux oo reyd ah kuwo kaloo tiro badanna ay ku dhaawaceen isbitaallo iyo xarumo badan oo caafimaad ayayna sidoo kale ciidanka yuhuudda ku soo rogeen go'don adag waxayna kooxaha gurmadka degdega u diideen in ay gaaraan isbitaallada iyo xitaa goobaha dadka lagu weeraray waxayna dad badan u dhinteen dhaawacyo ka soo gaaray weerarada ay ciidamada yuhuudda geysteen hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta ayaana waxay sheegtay in kooxaha gurmadka rayidka aysan awood u lahayn in ay gaaraan xerada alfaarica ah ee magaalada duubaas sababo la xidhiidha ciidamada yuhuudda oo magaalada go'doon saaray ugu dambayntii iskahorimaadyo aad u xoogan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa wuxuu dhex maray dagaalyahanadan wax iska caabinta falastiiniyiinta iyo ciidamada soo duuliyaasha yuhuudda ee dulmiga badan waxaanuu iskahorimaadkani ka dhacay magaalada jiniin ee dhacda daanta galbeed waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan sidoo kale gaari cagaf cagaf ah ayaa ciidamada yuhuudda looga gubay xerada nuurushamsi ee dulkaram gaarigan ayayna ciidamada muqaamadu la beegsadeen qarax aad u xoogan oo dhulka lagu aasay gaari ciidan oo ay la socdeen askar ka tirsan sahyuuniyadda ayay sidoo kale kooxaha muqaamadu la dhaceen rasaas waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira laba dhallinyaro oo falastiiniyiin ah kuna hubaysan banbooyin ayaa waxay ciidanka yuhuudda ku beegsadeen deegaanka curuubaha ee waqooyiga magaalada alkhaliil iskuhorimaadyo xoogan ayaa waxay sidoo kale ka dhaceen deegaanada kale ah saalim qasra iyo beetfuriik ah oo dhammaantooda dhaca bariga magaalada naabulis ee daanta galbeed waxaana dagaaladaasi ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur gaadi dagaal sidoo kale magaalooyinka dulkaram iyo jiniin ayay ciidanka yuhuudda iyo kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ku wada dagaalameen waxaana halkaasi khasaaro xoogan mar kale dhabarka loo saariyey ciidamada soo duulayaasha yuhuudda sargaal sar oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa wuxuu ku dhintay dagaallo ay ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay la galeen muqaamada waxaana isbuucan oo keliya ciidamada yuhuudda looga dilay kamaainada iyo weerarada kale ee tooska ah in ka badan siddeed askari halka looga dhaawacay kuba kaloo aad u fara badan يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda ruushka ayaa digniin culus u dirtay dowladaha reer galbeedka iyadoo toddobaadyo xiriir ay ciidamada ukraine ka dagaalamayaan gudaha dalka ruushka ayaa dowladda ruushka waxay jeedisay digniin culus oo ku socota dowladaha reer galbeedka ee taageera ukrain wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka oo lagu magacaabo sareef lafarof ayaa hadal uu jeediyey waxa uu digniin ugu diray dowladaha reer galbeedka oo ugu horeeyo maraykanka isagoona uga digay inay ukrein u ogolaadaan inay beegsato gudaha hoose ee dalka ruushka wuxuu sheegay haddii arrintaasi ay dhacdo dagaalkii saddexaad adduunka ka qarxay dagaaladaasna aanu noqon doonin mid ku ekaada qaaradda yurub sida uu ku goondiyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka mar kale waxaan caddaynaynaa inaysan sahal ahayn in dabka lagu ciyaaro ayuu yidhi lafrof mar uu magaalada moscow ee caasimada ruushka kula hadlayay wariyaasha dhowr jeer oo hore madaxweynaha ruushka ninka lagu magacaabo valadimir putin waxay ka digeen in colaada ukrain ay huriso dagaalka qarxa dunida haddii reer galbeedka sii ballaariyaan taageerada ukrain oo hubka reer galbeedka loo adeegsado weerarada ka dhaca gudaha dalka ruushka duulaanka u dhexeeya ruushka iyo ukrain ayaa ah mid marba markii xigta sii xoogaysanaya sida muuqata xukuumadda kiyef ayaa horumar dhanka dagaalka sameynaysa waxayna gudaha u gashay gobollo ka mid a dalka ruushka halkaasoo dagaalo culus oo dhanka lugta ah ay la gashay ciidamada ruushka moscow ayaa iyaduna ku goondisay inay qaadi doonto dagaalo dhulka lagula sameeyo ukrain laakiin hadalkaas xukuumadda moscow hadda ma muuqdo iyadoona haatan ciidamada ukrain ay wadaan isballaarin ay ku sameynayaan qaybo badan oo ka mid a mandiqadda dhinaca kale dowladda iiraan ayaa safiir u magacowday dalka yemen kaasoo waraaqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey xuutiyiinta kooxda xuutiyiinta ayaa ku dhawaaqday in magaalada sanca ee caasimada dalka yemen uu soo gaaray safiir ay soo dirtay dowladda iiraan kaasoo waraaqadihiisa aqoonsiga u gudbiyey xukuumadda xuutiyiinta ee ka dhisan sanca wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbo joogta ee xukuumadda xuutiyiinta oo lagu magacaabo jamaal caamir ayaa waraaqaha aqoonsiga ah kala wareegay safiirka cusub ee iiraan usoo magacowday sanca oo lagu magacaabo cali maxamuud ramadaani wakaaladda wararka ee saba qaybta ay maamulaan xuutiyiinta ayaa baahisay in safiirka iiraan uu soo gaaray magaalada sanca ee caasimada dalka yemen arrintan ayaan la ogeyn sidaa ku suurto gashay maadaama ay cunuqabateen xagga duulimaadyada hawada ay saaran tahay magaalada sanca imaanshaha safiirka cusub ee iiraan uu yimid sanca ayaa ku soo aadaya iyadoo saddex sano ka hor uu geeriyooday safiirka iiraan u fadhiyay magaalada sanca kaas oo goor dambe la shaaciyay inuu u dhintay cudurkii safmaraynka ahaa ee coronavirus dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa xuutiyiinta u aqoonsan tahay jihada rasmiga ah ee sharciga ah ay maamusho dalka yemen iyadoo aan aqoonsanayn xukuumaddan qaramada midoobay ee aqoonsan tahay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada cadan ee koonfurta yemen ilaa iyo haatan ma jirto wax wara oo kasoo baxay xukuumadda yemen oo ku aadan safiirka cusub ee dowladda shiicada ah iiraan usoo magacowday magaalada sanca ee ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta oo dagaal adag kala dhexeeya xukuumadda yemen geeska kale ciidamo ka tirsan maamulka al sacuud ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay dalka yemen wararka ka imaanaya koonfurta dalka yemen ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan maamulka al sacuud ee qaybta ka ah duulaanka yemen ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay dalkaas ciidamada dhaawacmay ee shilka galay ayaa qayb ka ahaa ilaalada madaxweynaha dalka yemen ninka lagu magacaabo rashaad al caalimi kaasoo booqasho ku mareeyay qaybo ka mid a dalka yemen rashaad al caalimi ayaa gaaray magaalada tacis oo halka uu ka dhacay shilka waxaana ciidamada aali sacuud ay ilaalinayay la rugmaday gaari gaashaaman oo ay la socdeen shilkan ayaa dhacay xilli wafdiga madaxweynaha xukuumadda yemen uu ku socday waddada xidhiidhsa gobollada laxaj iyo tacis ee koonfurta dalka yemen waxaana askarta dhaawacmay tiradooda gaaraysaa ilaa iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada aali sacuud ee duulaanka ku jooga qaybo badan oo ka mid a dalka yemen si kastaba hatee ciidamada ayaa markay marayaan wadooyinka waxay ka baqayaan qaraxyo ama kama inay u dhigaan ciidamada mujaahidiinta ansaaru shareeca ee sida firfircoon uga howlgala dalka yemen halkaas oo marar badan khasaare culus lagu gaarsay ciidamada xisaamul amni iyo kuwa ay soo tababartay dowladda aali sacuud kuwaasoo dhibaatooyin badan ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka yemen ugu dambeyntii nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro culus oo khasaare lagu gaarsiiyay ka fuliyay dalka burkina faso khasaare lixaad leh ayaa dhabarka loo saarayay ciidamada xukuumadda burkina faso kadib markii weerar gaadmo ah oo ay qaadeen dagaalyahano jihaadi ah oo taabacsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin wararka ka imaanaya qaaradda afrika ayaa sheegaya in weerar si hersarah loo soo qorsheeyay oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada caasimada ah ee wagadugu uu sababay dhimashada in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo kasoo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin dagaalyahanada jihaadiga ah ayaa iqtixaamay saldhigyo isku roron ah oo ku yaala mandiqada barcelonga oo ah difaaca ugu dambeeya ay ku sugan yihiin ciidamo ashhaamud ah oo loogu talagalay inay difaacaan caasimada burkina faso nusratul islaam waxay sheegtay in ciidamadooda ay dileen ugu yaraan laba boqol oo askari oo isugu jira ciidamada burkina faso iyo maleeshiyaadka calooshadu shaqaystayaasha ee isku magacaabay fagner ee ay soo tabartay dowladda ruushka wargeeska al khaliij oo soo xiganaya dadka deegaanka ayaa shaaca ka qaaday in dagaalyahanada nusratul islaam saldhigyada ciidamada dowladda ka daabuusheen saanado hub ah iyo gaadiid dagaal wariye ku sugan mandiqada lagu dagaalamay ayaa soo sheegaya inuu arkay maxaabiis noolnool oo ay jeebeynayaan askarta nusratul islaam almuslimiin taliska ciidamada burkina faso ayaa bishii hore amar ku siiyey ciidamadiisa inay godad ka qotaan meel afartan kilomitir u jirta magaalada istaraatiijiga ah ee kaya bartamaha burkina faso waana goobta lagu xasuuqay ciidamada burkiiniyiinta ah wargeeska al khaliij wuxuu warbixintiisa kusii daray in jihaadiyiinta xiriir kala leh alqaacidada maqribul islaam ay hanteen kala bar masaaxada dhulka burkina faso ciidamada militariga nusratul islaam almuslimiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay qaadeen weeraro isugu jira kamiin iyo qaraxyo kuwaas oo lala beegsay ciidamada xukuumadda wagadugu haddaan ku horumarno qaraxa ciidamada mujaahidiinta gaar ahaan qeybta qaraxyada nusratul islaam almuslimiin ayaa qarax miino oo nooca muwaajahada ah la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen askarta burkina faso goobta qaraxa ka dhacay waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida lagu sheegay war ka soo baxay jamaacada qaraxa ayaa ka dhacay kaanshariya ee gobolka fadaaq rooma ee dalka burkina faso saraayaad aada u hubaysan oo ka tirsan ciidamada militariga jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaad ka tirsan askarta burkina faso dagaal saacad oo qaatay oo u dhexeeyay labada ciidan waa nusratul islaam iyo askarta burkina faso ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac weerarkan jidgalka ayaa ka dhacay inta udhexaysa farkisuwa iyo gaayliya oo dhacda gobolka baanfowar ee dalka burkina faso war-saxaafadeed ay baahisay mu-asasada azalaaqa oo ah garabka warfaafineed ee nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in weerarkan dhabagalka ah lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso waxaana laga soo furtay askariga la dilay qori ak forty-seven ah iyo booshkiisa ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa u muuqda mid marba marka xigta sameynaya taktikaad cusub oo caskari kuwaasoo khasaareyn lagu dhexalsiyey ciidamada burkina faso mujaahidiinta alqaacidada nusratul islaam almuslimiin ayaa isku fidiyey dhul ballaaran oo dhaca wadamada maali niger iyo dalka burkina faso iyadoona dhul ballaaran ay ka taageen raayadda towxiidka kadib markii laga farmaroojiyey dowladaha aan soo sheegnay ee dhaca mandiqadda hogaanka sare ee jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa horey u sheegay inaysan ka labalabeyn doonin beegsiga dowladaha ka dhisan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaas oo usoo tafxiitay la dagaalanka shareecada islaamka oo meelo badan oo ka mid a mandiqada laga hirgeliyey dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa haashim cabdinaasir iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan ganacsiga u dhexeeya afrika iyo shiinaha oo aad u kordhay waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdifitaax faarax diiriye ganacsiga u dhexeeya shiinaha iyo afrika ayaa gaaray adduun lacageed oo dhan boqol lixdan toddoba bilyan oo dollar toddobadii bilood ee ugu horreysay sanadkan laba kun afar iyo labaatan sida lagu sheegay tirakoobkii ugu dambeeyey ee maamulka guud ee kastamka shiinaha waxyaalaha ay shiinuhu u dhoofin jireen dalalka qaaradani waxay muddada iyada ay gaaraysay sagaashan toddoba bilyan oo dollar sida laga soo xigtay websayte-ka african reporti halka afrikaanka wax dhoofiya ay diiwaan gashadeen iib qiimihiisu dhan yahay lixdan iyo sagaal bilyan inta badan badeecadaha afrikaanka ee loo dhoofiyo shiinaha ayaa ah nooca alaabta cayriinka ah ama waxa loogu yaro badeecooyinka dhexdhexaadka ah taasoo ka dhigan lixdan iyo siddeed boqolkiiba wadarta ganacsiga labada dhinac waxa uu kor u kacay lix dhibic afar boqolkiiba toddobadii bilood ee ugu horreysay sanadkan wadamada afrika in badan oo ka mid ah ayaa si xaddaafa ugu tiirsan inay shiinaha ka iibiyaan alaabada cayriinka ah ee aan la farsamayn si waafaqsan hanaanka ganacsiga ee u dhexeeyo labada dhinac sida lagu sheegay cilmi baaris ay samaysay xarunta siyaasadda horumarinta ee jaamacadda boston laga bilaabo laba kun ilaa laba kun labaiyo labaatan siddeetan iyo sagaal boqolkiiba wax soo saarka afrika ee shiinaha waxa ay ahaayeen khayraad cayriin ah oo u badan saliid naxas iyo kheyraad kale oo laga soo saaray badda iyo beriga bogga internetka ee africa reporti waxa uu leeyahay haddii xawliga ganacsi ee u dhexeeya shiinaha iyo afrika uu sii socdo labada dhinac waxa ay ku socdaan waddadii ay ku dhaafi lahaayeen laba boqol siddeetan iyo laba bilyan ee sanadkii hore marka loo eego mugga ganacsiga ee labada geesood iyadoo mas-uuliyiinta shiinaha ay si deg dega u sheegayaan inay lahaayeen ganacsiga ugu weyn afrika shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay laakiin tani waa xoogaa marin habaabin ah ayaa ka muuqata sida ay siyaasiyiinta qaar sheegayaan waayo afrika waa qaarad halka shiinuhu uu yahay dal iyadoo la ogsoon yahay in qaaradda aasiya ay tahay ganacsiga ugu weyn ee afrika sida lagu sheegay xogta bangiga afrikism ilo kale ayaa sheegaya in midooda yurub uu weli yahay saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga afrika iyadoo shiinuhu ay u badan tahay inuu qaadan karo horyaalka ganacsiga qaaradda marka la gaaro sanadka laba kun soddonka inkastoo shiinuhu uu sheegay inuu aad u horeeyo ganacsiga iyo isdhaafsiga kala dhexeeyo afrika haddana waxaa la aaminsan yahay inuusan weli ku guulaysan inuu xiriir ganacsi oo togan la yeesho dhammaan wadamada qaaradda waxaana uu hadda xiriir wax kala macaashid ay la leeyahay oo keliya lix ilaa siddeed wadan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله